bismillahi raxmaan raxiim awalan waxaan leenahay ciid mubaarig dhammaan ummadda muslimiinta ah ummadda soomaaliyeed ummadda reer puntland ummadda reer sool ciid mubaarig ciidan ciiddeeda ilaahay bashbash iyo barwaaqo haynagu gaadhsiiyo intaa kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob magaalada laasacanood xalay waxaa ka dhacay dil waxaashnimo ah oo lagu laayay dad shacaba horgal cusub oo hadda yimi oo layihaahdo gargaar baa wuxuu laayay dad shacaba oo meel iska fadhiyey laba qofna waa dhintay qofna waa dhaawac waxaan leenahay waa la xisaabtamayaa gacan kasta oo waxgeysatay iyo cid kasta oo waxgeysatayna waa lala xisaabtamayaa lagagana hadhi maayo xasuuquna jeegaantu ay ka wadaiyo horgalladuna maaha mid hadda bilowday waa mid soo socday koob iyo toban sano insha allah wuu soo gebagaboobayaa wakhtiyadii ugu dambeysay baa lagu jiraa iyaguna de waxaanu ka garan karnaa baqdinta iyo fulaynimada soo wajaada baad ka garan kartaa inay awood badan meesha ku hayn nin ay ilaalinayaan intaasoo ciidan oo dad dhallinyaro aho meel iska fadhiya rasaas ku furaya xitaa waxay kari kari waayeen fulaynimadooda inay hubsadaan dadkaas ama u tagaan oo yidhahdaan maxaati marka waad ka garanaysaa in gobolkooda sii dhacayo howrgalayaasha iyo jeegaantaba gobolka soolla insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaha badan baa loo xoreynayaa waxaan rabaa dadka reer sool inaan idhaahdo waxa weeyaan gobolka waa la xoreynayaa u istaaga waxaa jira dad badan oo dadka niyad jabiya ama riwaayad u arka xoreynta gobolka sool waxaan leeyahay ka qayb qaato xoreynta gobolka sool qof walba meesha kaaga aadan ka qayb qaado yaan la niyad jabin jeegaanta wakhtigoodii wuu dhammaaday iyagaa gudahoodii burburay qarniga koob iyo labaatanaad inta reer soo duulo inuu reer kala haysto oo afkaaru isagu leeyahay ama u gartay inay dantiisa gaarka a tahay inuu ku khasbo wax suuroobaya maaha mana soconayso wayna soo dhammaatay xal aan dagaal hayna ma hayno dhiig badan baana ku daadanaya xoreynta gobolka sool waa naqaanaa dadkaa burcaya hargeysa degan kuma tagaan ra'yi iyo aragti waxay yaqaaneen xabad iyo markay dhintaan inay cararaan dadkan ayagaa ugu jeclisan waa ognahay waa istiri jirnay warkooda waa haynaa hadda iyo waxay ku sugan yihiin waxaan rabaa inaan yaro in yar ku daro jaamacadda nugaal iyo maamulkeeda waxaan leeyahay jaamacadda nugaal waa jaamacad babliga waa jaamacaddii ummadda waa jaamacaddii magaalada waxaad mooddaa baryihii dambe in guruub gaara oo jeegaanta la shaqeeya ay gacanta ku dhigeen waxaan leeyahay kuwaad xafladaha ugu qabanayseen howrgalayaasha ahaa ee aad ku soo dhoweynayseen ardaydii alla rabay ubaxa ahaa ee alla rabay inaad soo saartaan waa kuwa laynaya waxaan inii aqoonsanana haddayd inaan dhaqanka bedelin inaad tihiin dad ka qayb qaadanaya baabi'inta dadka iyo barakicinta iyo dilka iyo tacaddiga lagu hayo inii aqoonsan mayno inaad dadtihiin wax soo saaray maxaa yeelay ubaxi aad soo saari lahaydeen baa kuwii leynayey ee dilayey baad xaflada ugu samaynaysaan waxaanu ognahay hore inaad u bedesheen astaantii jaamacadda oo ahayd calanka buluuga aad ka bedesheen idinkoo raalli gelinaya maamulka jeegaanta waxaan leenahay waxaas wax loo dulqaadan karo maaha waxaanu ini leenahay sida ugu dhaqsaha badan dhaqamadaa waayadii dambe aad barateen iska bedela meeshu waa goob waxbarasho maaha meel looga jaameeyo jeegaanta kumaanan ogeyn meel jeegaanta looga jaameeyo dadka lagu dulmiyo maanaan ogeyn weliba waan ogahay anugu xogteeda waan hayaa shakhsiyaadka meesha maamula baa si toosa ula hadlaya dadku waa xisaabtamayaan horgallada anu laascaanood baan ku dhasho waan aqaanaa horgallada qarsoon iyo kuwan muuqda labadaba waan ogahay si gaaraa laynla xisaabtamaya waa laynla socdaa dhaqdhaqaaqiinna iyo damciin ama mid ganacsada ha ahaado ama mid wadaad sheegta ha ahaado ama mid waxa weeyaan meel haysta ahaadee dadka jeegaanta la socda ee la shaqeeya waa noo liisgaraysan yihiin waana ognahay dadkaasi waxaadna tihiin dad ka qayb qaata dilka barakicinta dhaca ay jeegaantu ku hayso dadka shacabka laascaanood baad ku taageertaan waynu ognahy dhaqamadaa ka waantooba sida ugu dhaqsaha badan laasacaanoodna waa la qabanaya sidan ahaan mayso fariintaasaan idinkana idin farayaa waa inaad fulisaan weliba amara oo digniina shacabka waxaan leeyahay puntland waxay ciidan haystay halkaasaa laysugu keenay dabeedna waad garan kartaan meel ciidan yimi ciyaar iyo jandheer lagu ciyaari maayo waxaa laga filan karaa wax bad waa la dagaalamayaa nimankaasi intay labada gaatamo ka tegayaan waa lala dagaalamayaa xabadaana lagu wadayaa loogana nixi maayo ama u n ha aadeen ama ha aadeen ama ha aadeen waxa weyaan dowladda federaalka ha u cawdeen ama igad ha u cawdeen xabad waxaan ahaynoo dadka hargeysiya barca deganoo ay maqlaan ma jiro iyadaanan u haynaan lana dhacana intay ka baxayaan gobolka sool waxaan rabaa iyana inaan u diro dadka gobolka sool ka soo jeeda dowladda federaalka ku jira ama wasiira ahaato ama xildhibaano ahaato doorka idinkaga aadan ka qaata kuwa meesha inila jooga oo burcayo hargeyso u dhasho xamar joogaa dulmiga ku taageera dadkooda oo waxa weeyaan jeegaanta ku taageera uu ka mid yahay maareeye oo aan qarsan iska celiya kuwa halkaa jooga kuwa dulmiga dadkooda ku taageeraya xamar waxa weeyaan codkooda la maqlaa idinkoo dadkiina dulman yihiin in codkiina la maqli waayo oo ayaan daro ninna ha uga gabanina ninna waxa weyaan ha kaga haybaysanina hadla runta u sheega dowladda federaalka ku khasba inay doorkeeda ka qaadato in beesha soo duushay ayna beelo kaloo soomaaliyeed ayna haysan karin ama beel kaloo soomaaliyeed intaasaan kusoo koobayaa